axmed xuseen rooble ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta ayaa xalay la kulmay xubnaha midowda musharaxiinta mucaaradka iyo hogaamiyaasha galmudug iyo hirshabeelle kulanka oo sida la sheegay uu roob la dalbada ayaa diiradda lagu saaray xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka gaar ahaan dhinacyada siyaasadda iyo ammaanka rooble oo u muuqda nin raba inuu ka boodo doonta sii quusaysa ee madaxweyne farmaajo ayaa saddex arrimood u soo bandhigay mucaaradka kow in la taageero qorshaha uu wado ee uu rabo inuu dalka kaga qabto doorasho loona muujiyo garab istaag siyaasadeed iyo mid deegaan labo wuxuu dalbaday in ciidanku ay isaga ka wada amar qaataan wuxuu sheegay inuu shalay la kulmay saraakiisha ciidanka dowladda uuna kala hadlay in degdeg xasiloonida loo soo celiyo qofnana uusan ku dhiiran inuu qaado dagaal sidaa darteed wuxuu dalbaday inuu rabo inuu labada ciidanba isagu hago oo uu u sameeyo hal hadaf saddex wuxuu dalbaday in lagala shaqeeyo in maamul goboleedyada oo dhan ay soo saaraan qoraal ay ku dalbanayaan in ra'iisul wasaaruhu hogaamiyo mashruuca doorashada iyo amniga dalka si ay ugu sahlanaato inuu ku dhawaaqo shir degdega uuna u hogaamiyo doorasho dhexda taalla haddaba maxay ahayd jawaabta la siiyo ra'iisul wasaaraha midda koowaad musharaxiinta ayaa la sheegay inay aqbaleen in si buuxda loo garab istaaga ra'iisul wasaaraha looguna taageero inuu maamulo howlaha hortabinta leh ee dalka xasan sheekh ayaa la sheegay inuu goobta ka yidhi dadka anigaa ugu weyn waxaana kuu ballanqaadayaa inaan dhammaanteen kula shaqayno kugu dabafaylno kuna siinna awood aad ku gaari karto go'aamo buuxa qodobka labaad ee ah in ciidamada la kala qaado ayaa la sheegay inay dood adag ka dhacday mucaaradku waxay aaminsan yihiin in farmaajo weli u diyaargaroobaya dagaal kale sidaa darteed waxay aad uga cagajiideen in ciidanka dib loo celiyo waxaa la sheegay inay dooddaasi ka dhex dhalata aragti ah in goobaha muhiimkaa la banneeyo sida waddada maka almukarama oo hadda ay dowladdu mari la'dahay tan iyo markii ay difaac ka galeen ciidanka diidan mudukororsiga farmaajo waxaa la isla gartay in la sameeyo saraakiil isku dhaf ah oo ka shaqaysa in ciidanku jidadka furaan oo la soo celiyo shacabkii barakacay iyagoo si dhow la shaqaynaya ra'iisul wasaaraha oo hadda u muuqda in xoogaha ay sumcaddiisi dib u soo laabanayso qodobka saddexaad ee ku saabsan arrimaha doorashada marka laga hadlaayo arrintan waxaa jirta cabsi weyn oo laga qabo dhinaca puntland iyo jubbaland oo ah inay diidaan codsi ka yimaada dhinaca dowladda federaalka ah maadaama ay hore u diideen inuu farmaajo casuumo waxay kal hore sheegeen in beesha caalamka oo keliya ay casuumi karto haddii ay taas ku adkaystaan waxay fashilin kartaa casuumaadda rooble waxaa la isla gartay in marka hore ay muhiim tahay in maamul goboleedyadu soo saaraan qoraal ay ku taageerayaan in ra'iisul wasaaruhu hogaamiyo heshiiska doorashada amniga dalka iyo shirka la ysugu imaan doono qoorqoor iyo cali guudlaawe waxaa la sheegay inay taas diyaar u yihiin in kasta uu axmed qoorqoor cabsi badan ka qabo shuruudaha ka imaan kara dhinaca siciidani musharaxiinta mucaaradka ayaa qaatay doorka ah inay puntland iyo jubbaland ku soo qanciyaan inay soo saaraan warqad ay ku taageerayaan awoodsiinta ra'iisul wasaaraha haddii taas lagu guulaysto qorshuhu waa in rooble la wareego amniga iyo hoggaanka doorashada uuna ku baaqa shir degdeg ah qodobadaas ayaa la sheegay inay ahaayeen kuwii ugu cuslaa ee xalay looga hadlay kulankii dhex maray rooble mucaaradka qoorqoor iyo cali guudlaawe rajo badan ayay muujiyeen xubnihii ka qayb gala kulanka in arrimahaas lagu guulaysan doono dhaqangelintooda maxay kula ta adiga